isa dhaaf xuseen rediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadi cadaado buusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar
Thank you. bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo shaqada ka cayriyey wasiirkii warfaafinta maamulkaasi madaxweynaha maamulka puntland deni oo daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee maamulka puntland booliiska soomaaliya oo faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay qarax ka dhacay magaalada baydhabo intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door koran warka duhure raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorra u diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha toddobaad sannada labaatan labaatan iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya
maanta oo taariikhdu tahay afartii bishii julaay laba kun iyo labaatan ayaa abbaara
taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo saaka lala beegsaday waaxda ilaalada canshuuraha ee bariga oo ku taalla kasoo horjeedka dekeda magaalada muqdisho gaar ahaana dhabarka dambe ee xarunta degmada xamar jajab afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya sadiiq aadam cali ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen sharuc oo ka mid ahaa ciidamada booliiska soomaaliya gaar ahaana ciidanka ilaalada xarunta waxa uu sheegay in ciidamada booliiska rasaas ku fureen ka hor inta uusan soo gaarin xarunta ilaalada canshuuraha islamarkaana uu ku geeriyooday keliya qofkii waday gaariga qarxay nooca gaariga ayuu ku sheegay inuu ahaa saaraf madow waxaana taliyaha waxaana uu sheegay in ciidamada ammaanka ay ku guulaysteen inuusan gaarigaasi gudaha u gelin gudaha xaruntaasi
tan ayaa abbaara toddobadii iyo afartan subaxnimo ayaa gaari laga soo buuxsho walxaha qarxay wuxuu isku dayey inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada muqdisho ciidanka booliiska soomaaliyeed oo bartaa waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortegay gaarigii waxaa laga badbaadiyey inuusan gaarin goobta isagana wixii uu kusoo talagalo uusan gaarin dantuu lahaaba hakala ahaadee gaarigii wuxuu ku qarxay sida aragtaan derbigaas mana gaarin goobtii laanta ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha oo isaga taargeeyahay sababtaasna waxay ku timid ciidanka oo feejignaa islamarkaana ka hortegey inuu wax khasaare ah gaarsiiyo waxaa falilahi alxamdu ilaahay ilaahay ayaa ku mahadsan inaysan jirin wax khasaare ah oo dad shacaba soo gaaray iyo khasaare intaa ka badan oo meesha ka dhashay keliya waxaa dhaawac soo gaaray afar askari oo ciidanka booliiska soomaaliyeed kana tirsan laanta islamarkaana ka hortegayay qaraxaas inuu gaaro goobtii loo waday afartii askari dhaawacyadoodu waa fudud yihiin hadda waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka dibna waxaan ka ogaanay inuu askari kala jiray oo islamarkii loo qaaday goobaha caafimaadka sidaas daraaddeed shan askari ayaa wax dhaawac ah ay ka soo gaareen ma jiraan wax khasaaraha intaa ka badan khasaare naf iyo maal lahoo kaleeto ma uusan geysan oo ka badan dhaawacaas cid kale oon ciidanka ahayn waxba kuma gaarin waxaa laga hortegay inuu gaaro goobtii uu socday ilaahay ayaa ku mahadsan dib baan idinkaga soo ogeysiin doonaa wixii soo kordha baaris baa socota ayadoo faahfaahsan meesha uu ka yimid sida uu ahaa meeshaan idinka siin doonaa laakiin waxaan idiin sheegi karnaa gaarigaas wuxuu ahaa gaari saaruf ah oo madow ah
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xilka qaadis ku sameeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka ayaa ka mid ahaa wasiirada wasiiradii shaqaynayay tan iyo markii la aasaasay maamulka koonfur galbeed wuxuuna ka mid ahaa xubnihii la shaqayn jiray shariif waa shariif xasan sheekh aadan macadda hujeedka rasmiga ah ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu xilka uga qaaday wasiirkii warfaafinta maamulkaasi faahfahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada baydhabo ayaa waxay sheegayaan in khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay qarax ka dhacay magaalada baydhabo qaraxa ayaa ahaa miino la geliyey goob maqaaxiya waa goob maqaayada oo ku taallay duleedka magaalada baydhabo afar qof ayaa la xaqiijiyeen ay ku dhinteen qaraxa waxaan sidoo kale dhaawacmay tiro intaasi ka badan goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa ahayd kontaroolka laga soo galo magaalada baydhabo oo iyadu xarun ku meel gaara waa maamulka koonfur galbeed soomaaliya al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada waddankaasi kenya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaan ku yaala duleedka magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya weerarka lagu qaaday saldhigga ciidanka kenya ayaa kenya ayaa ku yaala deegaanka faafi ee duleedka gaarisa waxaana intaasi kadib la sheegay inuu dhacay dagaal kooban u dhexeeyey ciidamada kenya iyo al-shabaab war qoraal oo lagu faafiyey baraha internetka ee al-shabaab ayaa waxay ku sheegeen weerarkaasi uu ah mid xooggan islamarkaana uu ka dhashay khasaare kala duwan oo la gaarsiiyey ciidamada waddanka kenya sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda kenya ay ku degtay deegaanka faafi islamarkaana halkaasi ay ka daabushay dhaawacyo soo gaaray ciidamada booliiska waddankaasi kenya shabaab ma shaacin khasaaraha ka dhashay weerarka ay ku qaadeen saldhigga ciidanka kenya ee deegaanka faafi sidoo kalena ma jirto wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada booliiska oo iyagu ka hadlay weerarkaasi al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada waddankaasi kenya wixii weeraree dhegaystayaal ay ku soo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan akhbaaraadkayga dambe madaxweynaha maamulka puntland denia ayaa daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dugsiyada dhexe madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa daafuray imtixaanka dugsiga sare iyo iyo fasalka sideedaad ee puntland oo sanadkan ay u fadhiisanayaan lix iyo toban kun iyo shan boqol oo arday maamulku waxay xoojisay feejignaanta caafimaadka ee ardayda iyadoo maanka lagu hayo xaaladda covid nneteen wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka ayaa ka wada shaqaynaya in la raaco talooyinka caafimaad sida kala fogaansho adeegsiga qalabka ka hortegidda covid nneteen iyo la socodka heerkulka xumadda ardayda ardayda macallimiinta iyo howlwadeennada kale madaxweynaha ayaa imtixaanka sanadkan ka daafuray iskuulka cumar samatar ee gaalkacyo halkaas oo ay saaka imtixaanka ku gelayeen shan boqol sagaashan iyo laba arday oo qayb ka afar kun boqol soddon iyo siddeed oo imtixaanka ku gelaya guud ahaan gobolka mudug ardayda imtixaanka loo daafuray guud ahaan puntland waa lix iyo toban kun iyo shan boqol oo arday shan kun afar boqol afartan iyo toddoba arday oo ka mid a waxa waa dugsiga sare halka koob iyo toban kun iyo konton iyo saddex arday ay u fadhiisanayaan imtixaanka fasalka sideedaad madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa hambalyo iyo dardaaran la wadaagay ardayda isagoo u rajeeyey guul iyo in alla u fududeeyo imtixaanaadka daafurka imtixaanka waxaa madaxweynaha ku weheliyey xubnaha golaha wasiirada oo ugu horeeyo mas-uuliyiinta waxbarashada maamulka gobolka mudug iyo kan degmada magaalada gaalkacyo halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaadiya deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan wartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com diyaargarowga waa diyaargarow ballaaran oo lagu soo dhoweynaya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoora ayaa ka socda degmada gurceel ee gobolka galgaduud madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa saacadaha soo socda ee maanta ku wajahan degmada gurceel ee gobolka galgaduud wafdiga madaxweyne qoorqoor ee safarka gurceel ayaa waxaa ku weheliyey wasiiro xildhibaano ka tirsan galmudug iyagoo kasoo ambabixi doona deegaanka balanballe oo haatan ay ku sugan yihiin diyaargarowga soo dhoweynta madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo wafdigiisa ayaa laga dareemayaa degmada gurceel ee gobolka galgaduud waxaana socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska maamulkaasi ayaa howlgal kala duwan ka sameeyey xaafadaha ku yaala halkaasi iyo wadooyinka waxaana ujeedka howlgalka uu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga magaalada madaxweyne qoorqoor ayaa inta uu ku sugan yahay gurceel waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo kala hadli doona arrimo kala duwan madaxweynaha galmudug ayaa maalmihii lasoo dhaafay safar kala duwan ku marayay deegaano ka tirsan maamulkaasi wuxuuna kulamo la qaatay shacabka deegaanada uu safarka ku tegay halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado halka dhusamreebna aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber magahertis caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysataan laalada tooska ee live streamka ee w w dot radio cadaada dot com hay-adda w h o ayaa war ka soo saartay dib u furista duulimaadyada soomaaliya hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa ugu baaqday dowladda dowladaha afrika inay taxadar dheeraada muujiyaan xilli dalal kala duwan oo ka tirsan qaaradda ay dib u fureen duulimaadyada w h o ayaa ku baaqday in si dhabah loo raaco talooyinka caafimaad ee looga hortegayo fiditaanka fayruska corona waxayna codsatay in shirkadaha diyaaradaha ay la socdaan xaaladda rakaabka si loo xakameeyo safmarka xanuunkaasi madaxa hay-adda caafimaadka u qaabilsan geeska africa doctoresa mituza muti ayaa sheegtay in dulimaadyada ay muhiim u yihiin dhaqaalaha dalalka gobolka balse loo baahan yahay dhaqangelinta tallaabooyinka ka hortaga cudurkaasi waxay hay-addu ka codsatay saraakiisha garoomada diyaaradaha inay xaqiijiyaan kala fogaanshaha dadka iyo inay adeegsadaan dareeraha dila jermiska w h o waxay sheegtay in dalalka cameroon equatorial guinea tanzania zambiya ay horay u bilaabeen duulimaadyadooda hadalka hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa ku soo aadaya xilli dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday maalinta beriya oo taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha toddobaad sannada labaatan labaatan ay dib u furi doonto duulimaadyadii gudaha dalka soomaaliya warkii door dhegaystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaa idinla socodsiinayay hashim yare ayaa warka soo saaray intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaadu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa radio cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan